wacan oo wanaagsan kheyrta wadanaga dhegeysanaysaay waa sagaalka bisha kow iyo tobnaad sanadka laba kun kow iyo labaatan kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada goodahan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa aan idinku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaare rooble oo guddiyada doorashooyinka ku amray in intaa ka dhiman sanadkan ay ku soo dhammaystiraan doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya maxamed xasan ciro ayaan idinku soo gudbin doonnaa uu kaga hadlayo waxyaabihii uu daarnaa kulanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu la yeeshay guddiga doorashooyinka soomaaliya kaasi oo hab fogaan araga uu ra-iisul wasaaruhu kula kulmay guddiyadaasi kulana dardaarmay inay dardargeliyaan qorshaha doorashooyinka qaranka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo uga digay guddiga doorashooyinka in ay waxisdabamarin sameeyaan inta lagu guda jiro doorashooyinka soomaaliya uguna baaqay in ay si daahfuran ay doorashada ugu qabtaan dhinacyada tartamaya barnaamijkeenna bandhigga waraysyada ayaan idinku soo gudbin doonaa kulankaasi ra-iisul wasaaraha uu la qaatay guddiga doorashooyinka iyo waxyaabaha ka soo baxay nuxurka kulankaasi waxaa kaloo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya kulan waxa uu la qaatay madax ka socotay golaha ammaanka iyo nabadda midowda afrika maxay ka wada hadleen barnaamijka bandhigga waraysada ayaan idinku soo gudbin doonaa madaxweynaha soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda fiinlan ay u soo magacowday soomaaliya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ayaan idinku soo gudbin doonaa wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha guud ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ee afrika oo gaaray magaalada baydhaba waxaana uu kormeeray goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ee deegaan doorashadu tahay koonfur galbeed soomaaliya iyada oo wafdigaasi uu kulan la yeeshay guddoonka baarlamanka ee maamulkaas maxay ka wada hadleen waraysi caawa aynu la yeelanay guddoomiyaha baarlamanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ambasador cali siciid fiqi ayaan idinku soo gubin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa waxaa kaloo aad maqli doontaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo deegaanno horle kala wareegay maleeshiyada kooxda al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen deegaanno hoostaga gobolka gado taliyaha guutada tobanaad ee qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixin doona khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo xaaladda heerihii ay dagaaladu ka dhaceen ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga caawa maamulka magaalada markana waxa uu uga digay bulshada ku nool magaaladaasi inay wada shaqayn la yeeshaan maleeshiyada kooxda al-shabaab waraysi ayaynu idinka haynaa aynula yeelanay gudoomiyaha degmada marka cabdulaahi axmed waafo qodobada iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan mar kale iyo bandhigga waraysiyada caawa waa hagaag aynu ku bilowna khiyaarta wadan laga dhegaysanaysa ay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu kulan la yeeshay guddiyada doorashooyinka ee soomaaliya waxaana uu ku amray in ay sanadkan inta ka dhiman ay ku soo dhammaystiraan doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya kulankaasi oo ku qabsoomay qaab fogaan arag ah ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxa uu kula dardaarmay guddiyada doorashooyinka inay dardargeliyaan qorshaha doorashooyinka ee qaranka isaga oo dardaaran gaara u jeediyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka inay si dhow ula socdaan howlaha doorashooyinka ee soomaaliya haddaba kulankaasi iyo waxyaabihii looga hadlay ee diiradda lagu saaray ayaa waxaa khadka taleefonka aan kula xiriiray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maxamed xasan ciro oo iiga warramay waxyaabihii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha waa mahadsanta ilaa kusoo dhegeystayaashada kulankan inta badan waxaa dowladda ku saaray bal sidii doorashada golaha shacabku ay meel kastaba waktigan hadda baadanahay iyo sidoo kale isdhogeysi haddii ay jiri karaan in caqabadaho weli meelaha qaar ka taagan waxyaabay gudiyada gaar maamul goboleed iyo ay iyagana soo jeediyeen iyo siyaabihii hadday wax jiraan loo wax looga qaban lahaa horeyna loogu dhaqaali lahaa guud ahaana kulankan fadlanaa sidii doorashada loo dardargelin lahaa wax koobanna loogu dhamaystiri lahaa
waa tahay marka guddoomiye aan eegno dabcan ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in la rabo in doorashada lagu soo gunaanado golaha shacabka inta ka dhiman sanadkan aan ku guda jirno ee laba kun koob iyo labaatan guddi ahaan markii aad eegto waktiga ee aad haysataan iyo ra-iisul wasaaraha amarka ka soo baxay ma kula tahay in muddadaasi aad kusoo gabagabayn kartaan doorashada horta wadanka sidaa og tahay waa muddo dheer bay doorashadii soo jiitanaysay jiitankaas laakiin waxaa dhinaca socday diyaargarow xitaa qabaa'ilka iyo dalka soomaaliya waxaa moodaa inay doorashada u diyaar yihiin oo marka hore u diyaargaroobeen marka marka la fiiriyo waxaa haddii ooda laga qaado oo la bilaabo oo cid walba ay bilaabaana aqbaala waqtiyara kooban lagu gabagabaynayo marka diyaargarowga iyo farsamada iyo sida dadku u yihiin inay wax doorto lana doorto intaasoo dhan marka laisu geeyo ha laakiin de haddii laga werwareego oo aan ama fulin rasmiya aysan ka imaan gudiyada heer maamul goboleed iyo intaan dowlad goboleedyada laftigoodu wali caqabadaha dibudhuc lagu sii taagnaanaya arrinta xusida mudan ee ra-iisul wasaaruhu uu ka dhawaajiyey waxa ay ahayd in kuraasta golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya guddi ahaan aydan u xirin qof shaksi ah oo doorasho fayr ah oo cadaalad ah aad qabataan idinka ka guddi ahaan ka waran rajada aad ka qabtaan inaad daaweysaan madmadowgaasi jira
doorashadan golaha shacabku way ka duwan tahay doorashadii aqalka sare doorashadii aqalka sare waxay ahayd magacaabis madaxdu ay soo magacaabayeen xubno laakiin tani waa wax furan qabaa'ilka iskale iyagay u furan tahay inay doorashadooda galaan say doontaan say doonaanna ugu tartamaan keliya un in la kala ilaaliyo inaysan isdhicin oo waxyeello isu geysan intaasun baa muhiima marka anagu waa diidaan ku shaqaynaya inay kow ka tahay arrintaas waa tahay maanta waxaa baydhabo gaaray wafdi ka socday qaramada midoobay oo kormeer ku sameeyey goobaha ay doorashooyinka la filaya inay ka bilowdaan ee koonfur galbeed soomaaliya wafdigaasi haddii aad xoogaal u tihiin bal ka waran maxay u yimaadeen ujeedka
cadaadiska un bay ka mid tahay annagaa tagna guddiyadaa taga madaxda maamulgoboleeda laftigoodu ra-iisul wasaaraha taga meelaha doorashooyinka meesha caalamkuna hadda waxaad moodaa in iyaga laftigooda ay qayb ka yihiin orodka iyo dadaalka in doorashada ay dhacdo marka waa un qayb ka mid ah cadaadiska la saarayo dowlad goboleedyada inay doorashada sida ugu degdegdada meelihii aysan ka bilaaban ooga bilaab waa tahay wakti aad qorshayseen in doorashada golaha shacabku ay bilaabato miyaa jirta guddoomiye waad xus doorashadii mar horeba way bilaabato kowdii bisha waa xildhibaanka soo baxeen meelaha aysan ka bilaabanna ilaa maalmahan soo socda rajayna meelaha qaarkood inay ka bilaabato marka doorashada way socotaa wayna ku dhex jiraa keliya in la dardargeliyo la dedejiyo waa intaa waxaa hadda qoshaa labo laakiin maadaama sida la xusay muddo sanada hadda laydin qabtay bil gudaheed ma kula tahay inaad kusoo gabagabayn kartaan kuraasta dhiman ee golaha shacabka waa tahay marka guddiyada kala duwan ee doorashooyinka ee heer state maxaad u jeedinaysaa baaqa si loo dadargeliyo qorshaha higsiga doorashooyinka qaranka
keliya ma ahan guddiyada guddiyada annaga oo dhan hal guddi baan nahay haddaan kuwada heer heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo khilaafaad baan dhaan nahay hal guddi baan nahay mas-uuliyadda wayna wada saaran tahay annagu ma fadhiisano orodna naguma yara laakiin baaqa waxaan u jeedinayaa madaxda maamul goboleedyada iyo dadka tartamaya iyo bulshada kale ee soomaaliyeedba in mar walba xil la iska saaro in gacan la siiyo guddiyada doorashadana in lagu qabto
waa hagaag maxamed xasan ciro ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee soomaaliya oo ka hadlayay kulan guddigu ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya kaas oo hab fogaan arag ah ay ku yeesheen loogana hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya loogu soo dhammaystiri lahaa inta ka dhiman sanadkan aynu ku guda jirno ee laba kun koob iyo labaatan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay guddiga xalinta khilaafaadka inay si dhow ula socdaan hanaanka doorashooyinka ay u socdaan isagoo uga digay guddiyada doorashooyinka in ay masuq maasuqaan doorashada islamarkaasina cid gaara ay u xiraan kuraas isagoo ku booriyey in tartan daha furan ay u qabtaan dhinacyada ku tartamaya kuraasta golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya
aada ayaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina maanta fursaddan fursad aada u wanaagsan ayay ii ahayd inaan maanta zoomkan ku wada hadalno waxaan idinkula dardaarmayaa shaqada wanaagsan oo aada wadaan inaad laba laabtaan doorashadii way bilaabatay waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badanna inay usoo gabagabowdo december bartamaheeda golaha shacabka uu naga soo gabagaboobo waxaa idinkula dardaarmayaa oo mar labaad iyo mar saddexaad idinkugu celinaya waxaan u baahannahay dhammaanteen shacabka soomaaliyeed inu idinka sugayaa doorasho xor iyo xalaal ah kursi cid loo xirayo ma jirto kursi qof laga celinayo ma jirto kuraastaas waa inay furan yihiin ciddaan ku arkana tallaabo sharcigan ka qaadaya sidoo kale ha hilmaamina maalin kasta waa lai qabsadaa qoondada dumarka boqolkiiba waa soddon ha hilmaamina taas waa idinku adkaynaya waxaan kaloo idinku adkaynayaa in aad bilowdaan oo ay soo gudbisaan isla cawadaba wogbalanka ama qorshaha iyo kuraasta ugu horeysa oo aada hadda diyaariseen inaad qabataan waa ugu mahad celinayaa somalilan hore u bilowday haddana ila soo wadaagtay kuraasta ay qabanayaan sidaasoo kale ayaa idinkana idinka rabaa si lacagta aad u baahan tihiin laydinkugu soo shubo qaybta ka dhiman qaybta ay haysatiinna laydinkula xisaabtamo oo single treasury accountkana aan ka ogaado inaad ku noqotiin oo aad tagtiin goobihiina kuwiina meelaha kala jooga ama muqdisho ha joogaan waa inay ku noqdaan goobaha codbixinta ay ka dhacayso ee siidka waxaan sidoo kale farayaa federaalka oo ah fiid inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sameeyaan guddiyadoodii ay magaalooyinka ay u qaybiyaan ay sida dhaqsiyaha uga qayb galaan sidoo kalena waxaan farayaa guddiga xalinta khilaafaadka in ay si dhow ula socdaan goobahaasna ay sida ugu dhaqsiyaha badan u tagaan sidoo kalena wixii ka bilowda jimcada ama sabtiga waxaan diyaariyey inaan aado goobaha ay doorashada ku dhacayso
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo la dardaarmayay guddiyada doorashooyinka soomaaliya ayuu kaasi ahaa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu maanta qaabilay safiirada shan iyo tobanka dal ee xubnaha ka ah golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika oo uu hogaaminayay danjire maxamed gaad iyaga oo ka wada hadlay howlgalka ciidamada nabadilaalinta midowda afrika ee amisom ee soomaaliya iyo xoojinta iskaasiga dowladda federaalk soomaaliya iyo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya bandhiga waraysyada ayaad degeysanaysaan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu si toosa idinkaga socdaa waa hagaag markan waxaan aadaynaa dhanka iyo koonfur galbeed soomaaliya wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee afrika ayaa gaaray magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay wafdiga ayaa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey guddoonka baarlamanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddiyada doorashooyinka ee heer state kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha dardargelinta doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya oo la filayo in dhowaantan ay si rasmi uga bilaabato deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo gudoomiyaha baarlamanka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ambasador cali siciid fiqi ayaa rediyo muqdisho waxa uu sheegay in wafdiga ay u yimaadeen ukurgelidda geedisocodka doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay koonfur galbeed soomaaliya isaga oo sidoo kale xusay in kormeer ay ku tageen goobaha lagu qaban rabo doorashada ka maamul ahaana ay rajeynayaan in doorashadu ay wakhtigeedii ku qabsoonto waa mahadsantahay uu faahfaahin naga sii safiiradii maanta idiin soo gaaray iyo waxay ahaayeen marka hore
maanta waxaana soo gaaray kaaliyaha maaragtay maxaa lahaay secretary generalka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha
africa madam marsa waxaa weelinayay eh, james wan wafdiga oo isagana ah s r s g ga baylaway ay soo booqdeen sidaa ka warqabtid waxaa waaye mataqaanaa assistant secretary generalka gabadha oo gaana ka timid ma reer gaana ah asalkeeda waxay ugu timid soomaaliya inay soo booqato xaaladda guudna ay ogaato markii annaga dowlad goboleed koonfur galbeed waxay ahayd dowladda goboleedka ugu horeeyay soo booqatay marka maanta waxaan ka wada hadalnay eh, diyaargarowga doorashada Mhm.
ee dalka hoose waxaan ka wada ka- ka wada hadalnay amniga deegaan doorashooyinka kootada dumarka oo ilaa iyo maaragtay sida ah, la raadinayo ay tahay ilaa iyo boqolkii soddon inay ka mid noqdaan eh, maaragtay eh, xildhibaanada aqalka hoose Mhm.
in boqolkii soddon ay noqdaan dumar marka intaas ayaan ka wada hadalnay iyo kadibna waxaan sameynay waa waxay booqdeen goobaha aan maaragtay doorashooyinkaan ku qabanayn oo saddex goob ah baydhabo Mhm.
intiiba waa isla aragnay maaragtay waa tahay siday wax u socdaan dhankooda sidee u arkeen maxayse idinka yidhaahdeen guddoomiye oo aad ay ugu farxeen markaan tusnay qabanqaabadii aan ku jirnay iyo mataqaana howsha noo socoto Mhm.
meelay rabeena way booqdeen waxay kaloo la kulmeen mataqaana guddiga siid Mhm.
Ee, marka way wada sheekeysteen marka iyagoo maaragtay horumarkeena ku faraxsan ayay ka noqdeen maaragtay magaalada baydhabo
madaxda maamulada inta badan waxaa lagu eedeeyaa in dad gaara kuraasta ay u xiraan oo kale marka arrintaa iyada dadka aragtida aaminsan maxaad kaga shaafinaysaan haddaad koonfur galbeed tihiin war waxaas waxaas absolutely ma jiraan doorasho waxay u dhaceysaa maaragtay doorasho feer ah Mhm.
maaragtay loo siman yahay oo lawada ogol yahay ayaa meeshan ka dhaceysaa Mhm.
waxa la yidhaahdo mataqaanaa dadka hadda waa iska dacaayadood waa iska badan tahay Mhm.
waxay rabaan ay sheegayan laakiin wax oo maaragtay kursi kursi waxaa iska leh Mhm.
ee qabiil qabiilka ayaa ku tartamaayo maaragtay isagina maaragtay go-aanka gaarayo qofkii meesha ay ay dooran doona haddii laa yidhaahdo waataa ugu dambeyn diyaargarowga guud ee howlaha doorashada socda iyo dhammaan ka qaybgalayaasha u tartamaya xilalka kala gedisan ee xildhibaanada maxay tahay fariintaada ku aadan ee aad u jeedinayso adoo fursadan guud ee warbaahinta qaranka ka faa'idaysanaya Wa- wa- wadanka wadanka doorashu u baahan yahay doorashaa loo socdaa nin walba ha usoo diyaar garow waxaan rajeynaynaa maaragtay koonfur galbeed iyo do- maamul goboleedyada kaleba gobo- dowlad goboleedyada kaleba maaragtay inay ay ay maaragtay hal mar ay wada bilaabaan waxaana waajib ah runtii loo baahan yahay in sanadkan insan dhammaanin doorashada ay soo gabagabowdo waayo wadanka ayaa u baahan
waa hagaag qaybihii dhexe barnaamijka bandhiga waraysyada ayaan isla soo gaarin kheerta wada naga dhegaysanaysa ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu maanta warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda fiinland ay u soo magacooday soomaaliya agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka cabdirashiid maxamed xaashi ayaa warbaahinta uga warramay
assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalka bisha koob iyo tobnaad sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda finland ay u soo magacowday soomaaliya mudane birka tabiola ugu horreynba danjire tabiola waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaadhsiiyey salaan iyo dhambaal uu ka waday madaxweynaha finland mudane sawli ninisto waxa uu sidoo kale ka mahadnaqay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed soo dhoweynta diiran ee ay u muujiyeen isaga oo soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu u horumarin lahaa una dardargelin lahaa xidhiidhka ka dhexeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjire tabiola waxay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal kaas oo ku dhisan iskaashi iyo ka wada shaqayn danaha dheelitiran ee labada qaran madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa danjiraha cusub la wadaagay horumarka muuqda ee la taaban karo ee shacabka iyo dowladdu ay ka soo hooyeen dhinacyada dibudhiska dalka dib u heshiisiinta dib u habaynta ballaadhan ee lagu sameeyey maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuq maasuqa ugu dambayntiina waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu hambaliyey danjiraha cusub xilkan loo magacaabay isagoo u ballan qaaday in shacabka iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku garab istaagi doonaan danaha diblomaasiyadeed ee loo igmaday waad mahadsantihiin
agaasimaha warfaafinta madaxtooyada qaranka cabdirashiid maxamed xaashi ayuu kaasi ahaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isa soo gaarinay khiyaarta wada naga dhegaysanaysaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu idinkaga socdaa waagaag markanna waxaan aadaynaa dhanka iyo gado ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxa ay howlgal ka dhan ah maleeshiyada kooxda al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi gado iyaga oo la wareegay gacan ku-haynta tuulada lagu magacaabo tuulo barwaaqo oo hoos tagta degmada garbahari ee gobolka gado sida wararka aynu halkaasi ka helayno ay sheegayaan taliyaha guutada tobanaad ee qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cabdulaahi aadan warfa ayaa waxa uu radio muqdisho uga waramay howlgalka ay kula wareegeen ciidanka tuuladaasi iyo khasaaraha ka dhashay
haa meeshaas adigu waxaan samaynay arrimaha gobolka amnigiisa aan kaga howlgelayna baa jiray maadaama wakti doorasho lagu jiro ayagana ay dadkii injiadku u taagtaagan yihiin hawshaasa marka waayahaan wadnay meel markaa talis oo ayadoo ka bis la yidhaahdo ay ku dhuuntaanoo wax walba ay godba maxalaq god guwaaga guwaaga wixii uu soo dhacdo uu soo meeshuu la gelhayo camal ah yaan maanta ka hawlgallay ayada waa soo afjarnay waa ka saarnay meesha ayadahay marka adugu intaasaa hawshii saas u dhacday waa soo gabagabeyn maxaa khasaaraha oo ka dhashay taliya laa dagaal duji iyo dhaco khasaare waa la jirhayaa adugu khasaare annagu marka hore maba jirin laakiin markii ciidanku magaalada kusoo dhawaabay magaalada meel u dhow iyo meel aan la filayna qarax u geliyeen meenay u gasheen meenadii marka gaari baa nooga istaagay gaarigaas marka waxna waa gaarin waxna waa gaarin rag iyo dhaawacna waa jira dhimashana waa jirtaa marka oo dakasaar waaba imaanaya hadii balaayadaas fidnada ah oo kansarka ah mar walba hadii soomaaliya khasaare iyo dib bay u geystaa mar walbo marka laba askari baa nooga shiiday meeshaas
dhankooda maxaa gaara taliya
laa dhankoodu khasaaro weyn baan gaarsiinay hadee nin meeshuu haystay difaac ku jira meeshaasa laga saaray waa garan kartaa khasaarihiisa ma garan
dagaalka ma idinkaa ku qaaday mise iyagaa soo qaaday anaa ku qaadnay labaatan iyo kow kilomitr oo talis u ahayd baan weerarnay markaan weerarka isagaa meesha ka saarnay oo soo noqono kalay soo galno magaalada usoo jirno toddoba kilomitr afar iyo toban toddoba iyo toban kilomitrna aan shan iyo toban kilomitrna aan soo soconay magaaladaan u jirno toddoba kilomitr bay miinadaan noo geliyeen
waa tahay marka tuulo barwaaqe ee meeqa kilomitr ayay u jirtaa garbahaare
meel ka bis la yidhaahdo oo tuulo barwaaqo ay ka xukumaan oo meel meekaarame la yidhaahdo aynadaa sidoo kale ah tuulo barwaaqadaas eeriyadaas oo dhan baan su soo marnoo ka saarnay marka adugu xaayo xaal meeshii waa ka saarnay waxaan rajaynaynaa in aan kusii wadi doono halganka aan kaga saarayno gobolka fayraska aanan kaga sifaynayno aan sii wadnaan rajaynayna haddii ilaahayna idinka yoolkiinu ma tuulo barwaaqo buu ahaa
kabis meel yidhaahdo wey kabis buu ahaa tuulo barwaaqada waa meel ay ka xukumaan wey waxay ka xukumaan waxay ka kontaroolaan beled xaawo doolow luuq garbahaari inta udhexaysa meesha ay ka xukumaan oo talisku waa wey waa ka bismeelado kaymaley ah weye marka halkaasaan ka saar
hadda xaaladda waa sidee deegaanadii dagaalku ka dhacay
aad oo degan tahay adugu dadka shacabka ah inkastoo ay meeshii ka yara barakaceen oo awalba dadku naftay ku dhibeen hadda xaaladdu way degan tahay waa kasoo waxaan talisada mid baan kusoo noqonay dureeshni baan kasoo filina iyagana dhulku bay u kala firdhadeen dadkii ku barakacay ma soo laabteen
dadkii ma ma hadda beentaas kuma sheegi karo
waa tahay marka ee, aan eegno ee, dabcan gobolka gedo ee, meelo ka mid a shabaabku way ku sugan yihiin ee, ya i- meelo ka mid a gobolka gedo ee, shabaabku way ku sugan yihiin dabcanna muddooyinka dhaqdhaqaaqyaad wadeen ka waran qorshihiina ku aadan ee, ka ciribtirka al-shabaab meelaha ay kaga sugan yihiin gobolkaas guud ahaan meesha hee
guud ahaan inaad ka cirib- ka ciribtirtaan maleeshiyada kooxda al-shabaab gobolka ee, rajada aad ka qabtaan intay la eg tahay ujeedka aan hadda meesha u weerna waxay ahayd sidaan kuu sheegay iyadoo haddaan kuu sawiro garbaharri waqooyi bay ka xigtaa meeshaan waana koob iyo labaatan kilomitirna way u jirtaa jidka luuqu dhinac buu kasoo maraa jidka beled xaabana dhinac buu ka maraa Een, jid kale oo buurdhuba aadana dhinac buu ka maraa waa dhulka himaliya dhulkaas inaan ka saarno oo xagga ceel cadde aan isugu riixino ceel cadde kabacdi taag looga saaro ilaa ceel waqa isku furno ee, qorshe anagu saas marka waa wadaynaa hawshaas inta ilaahay ee, awoodiisa iyo kala saarashadiisa yaan ku dhamaystiri rabnaa waan ka saaraynaa wixii dadka dhibku hayana dee ilaahay baaba arkaya marka insha allah waxaan rajaynaynaa in aan ka saarno gobolka o dhan inaan ka saarno jiadka gobolkaan soo furnaa rajaynaynaa insha allah waa tahay ujeedka howlgalkiina ma la dhihi karaa wuxuu ku qotamaa arrinta doorashada maadaama garbaharey ay ka mid tahay meelaha martigelinaysa doorashada jubbaland
arrinta doorashada way way rafaade meesha doorashada hadda gabahari waa lagu qaban karaa cid kastaa imaada oo og Ee, laakiin waan sii xaqiijinaynaa annagu waxaan rabnaa gobolka o dhan baa ujeedkeenu yahay laakiin arrinta doorashada waa ku filan tahay oo amniga doorashadu waa fiican yahay oo dhib kama jiro laakiin annaga waxaan rabnaa gobolka oo meelahay jiedka taagtaagan yihiin iyo meelahay shacabka ka dhibaataynahayaan iyo gobolka o dhan inaan si furno oo ka saarno qorshe annaga weeye doorashadana dee taasubay ka mid tahay waa tahay maxaad ugu baaqaysaa shacabka gado shacabka waxaan ugu baaqayaa naftaan ilaahay baa iska leh xoolihiina ka ceshada xoolahooday ku nool yihiin ayay ku dul nool yihiin wiilashooday iyo waxay leeyihiin waxaad keentaan nin walow caruurta dhashay ee, keen lacagna ku soo garbay leeyihiin waxay ku hawlgalaan oo dadka ku dhibahayaan waa waxoodii waxay waa caruurtoodii iyo maalkoodii wey marka maalkiina iyo caruurtiina ka ceshada xabsida badanna iska daaya ilaahna kala saarta dowladdiina soomaaliyeedna aamina ciidamadiinana aamina intaasaan u kula talinayaa shacab
kaasi wuxuu ahaa taliyaha guutada tobanaad ee qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdulaahi aadan warfaa oo iiga waramayey howlgal ciidanku ay ka sameeyeen gobolka gado magaalada markana maamulku waxa uu ka digay in dadka shacabka ah ay wada shaqayn la yeeshaan maleeshiyada kooxda al-shabaab isaga oo taa beddelkeed ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo maamulka magaalada marka waraysi ayaan idinka haynay hase ahaatee wakhtiga oo ina kulaalaya awgii waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo aadana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii bandhiga waraysyada caawan isku soo duwan waa cabdulqaadir yuusuf shaada dhanka farsamadan uu ka qaabeynaya faad cabdigeelle tan iyo kulanti dambe waa bahdii barnaamijkooda ku dhaafaya nabadgelyo